بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka yuhuudda oo burburiyey boqolkiiba siddeetan iyo shan hubkii suuriya dhulkana dhigay garoomo militari iyo saldhigyo muhiim ah sahaynada oo sheegay in in ka badan shan boqol oo duqayn ay ka fuliyeen dalkaasi muddo afartan iyo siddeed saac gudahooda maxaa ka jira in nidaamka bashaar al asad uu yuhuudda ku wareejiyey macluumaadka hubka istaraatiijiga ah si uusan gacanta ugu gelin xoogaga kacdoonwadayaasha hay-adaha uddooda waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha oo dalbaday soo gacangelinta bashaar al asad fariinna u diray ruushka mid ka mid ah shabakadaha warbaahineed ee ingiriiska oo lagu eedeeyey in sababbay u noqon doonto burbur xooggan iyo dibadbaxyo ka dhaca gudaha waddankaasi faransiiska oo qorsheynaya inuu hoos u dhigo joogitaanka ciidankiisa ee afrika haddaba miyey soo idlaatay saamayntii uu ku lahaa qaaraddan qodobbadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii afartan iyo afaraad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamuliyowm qodobka ugu horeeyana waxauu noqonayaa tan iyo markii xukunka laga tuuray mujrimka dhiiggacabka ah ee bashaar al asad kacdoonwadayaashana ay la wareegeen talada waddanka diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa duqaymo culus waxa ay ka fulinayeen inta badan saldhigyada ciidan ee ku yaala koonfurta iyo bartamaha suuriya wakaaladda wararka ee routers oo soo xiiganaysa ila wareedyo amni ayaa sheegtay in duqaymaha ay beegsanayeen saldhigyo ciidan oo xasaasi ah kuwaasoo isugu jira kuwa badda dhulka iyo cirka iyo sidoo kale xarumo lagu horumariyo hubka kiimikada sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska ciidanka xukuumadda talaabiib waxay burburiyeen boqolkiiba siddeetan iyo shan hubkii uu lahaa nidaamkii la riday saldhigyada ciidan ee la beegsaday waxay ku yaalaan baadiyaha gobollada dimashik dirca iyo qunaydar ah oo dhammaantood dhaca koonfurta suuriya iyo sidoo kale garoomo militari iyo saldhigyo ciidan oo istaraatiiji ah oo ku yaala gobollada bartamaha dhaca sida xalab iyo xamaa saddex boqol iyo soddon diyaaradood oo u badan kuwa miiga loo yaqaano ay ka mid yihiin nuucyada miig sagaal iyo labaatan sookhoy afar iyo labaatan sookhoy laba iyo labaatan miig shan iyo labaatan iyo miig kow iyo labaatan ayaa la rumaysan yahay in lagu burburiyey howlgallada ay fuliyeen ciidanka sahaynada qalabka difaaca dhinaca hawada oo ay xukuumadda moscow ugu deeqday nidaamka bashaar al asad ayaa sidoo kale ka mid ahaa agabka militari ee yuhuuddu ay duqeeyeen dhanka kale ciidanka yuhuudda ayaa weli gudaha u soo gelaya waddanka suuriya waxaana weli taangiyada ciidanka sahaynada lagu arkayaa deegaano badan oo ka tirsan gobolka qunaydarah maalinkii shalay ayaana baraha bulshada waxaa qabsaday muuqaal muujinaya askar sahayno ah oo calankooda ka taagaya koonfurta suuriya korneyl axmed raaxa oo ah falanqeeyo militari ayaa sheegay in maamulka al asad uu ku lug leeyahay tallaabadan lagu burburiyey hubkii suuriya isagoo intaa raaciyey in in talada waddankaas uu la wareego xaafid al asad iyo qoyskiisa uu ka soo shaqeeyey maamulka yuhuudda waxaana xusid mudan in maahir al asad oo ah walaalka bashaar al asad lagu eedaynayo in uu bixiyey macluumaadka goobaha hubka ee yaallaan waxaana intaasii dheer in saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu faafiyey dukumiintiyo muujinaya xidhiidh ay sameeyeen nidaamkii la riday ee bashaar al asad iyo maamulka yahuudda
أنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى أنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhib aad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku faaqidna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa xisbigii bashaar al asad oo ku dhawaaqay in gebi ahaanba uu hakiyey shaqadiisa ilaa amar dambena aanan la furi doonin dhammaan xafiisyadiisii sida uu shaaciyey wargeeska barnas ee isbuuclaha ah xisbiga albacad oo dalka suuriya ka talinaya muddo ka badan nusqarni ayaa ku dhawaaqay in la hakiyey dhammaan shaqadii uu hayey nooc kastoo ay ahaydna albaabada la isugu dhufan doono ilaa amar dambe waxaana qalabkii uu ku howlgelayay xisbigan haddii ay noqdaan mashiinada kala duwan gaadiidka iyo hubkaba lagu wareejiyey saldhigga ugu dhow ee xarunta ugu weyn xisbiga hoggaanka sare ee albacad ma uusan shaacin waxa ka dambeeya arrinkan balse markii la riday nidaamkii bashaar al asad ee mujrimka ahaa ayay warbixintu waxay leedahay silsiladdii hoggaanka ugu sarraysay ee xisbiga waxaa ku yimid kala furfurnaan iyo inay kala irdhoobeen qaarna ay waddanka ka baxsadeen kuwo kalena ay hadda waddanka dhexdiisa ku dhuurmaalaysanayaan taasina ay tahay asbaabaha ugu weyn ee loo aanayn kara in xisbigan uu shaqadii u joojiyey hay-ad u dooda waxa loogu yaro xuquuqda aadanaha oo ka howlgashay gudaha dalka suuriya oo ruushka ugu baaqday inuu soo gacangeliyo madaxweynihii dalka suuriya ee nidaamkiisa la riday bashaar al asad waa qodobka xige ee aan maanta ku soo qaadan doonno xubinta hay-addan ayaa moscow ugu baaqday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay bashaar al asad u soo gacangeliyaan kooxaha mucaaradka suuriya si loo marsiiyo xukunka uu mudan yahay maadaama uu ku tuntay xer weliba oo caalamka uga degsanaa dagaalka uuna galay dembiye ka dhan ah xuquuqda aadanaha hay-addu waxay sheegtay in bashaar al asad uu dilay ugu yaraan ilaa laba boqol iyo laba kun oo rayid suuriyaan ah oo ay ku jiraan ilaa shan iyo toban kun oo uu ku dilay qaab jirdil ah lixdan iyo sagaal kun oo aanan ilaa hadda meel lagu sheegin raq iyo ruux toona iyo saddex iyo toban milyan oo muwaadiniin suuriyaan ah oo uu u barakiciyey dunida daafaheeda waxaa intaasi sii dheer misana warbixintu ay xusaysaa in bashaar al asad uu shacabka suuriya u adeegsaday kiimika halis ah oo kumanaan ruux mar qura nafta ka qaaday sannaddii laba kun saddex iyo toban hay-adda oo xusaysa kiisaskan iyo kuwo kale oo ka fara badan misana ka xanuun badan ayay waxay farriin u diraysaa mar kale aqalka kremlinka ruushka iyadoona ka codsanaysa in sida ugu degdegsiimada badan bashaar al asad ay ku soo wareejiyaan maadaama qaab magangelyo siyaasadeed uu halkaasi ku jooga bashaar al asad markan iyo qodobka xiga xubinta sida ay nashriyeen inta badan jariiradaha ka soo baxa gudaha dalka ingiriiska waxaa kanaalka wararka ee weyn ee g b news lagu soo eedeeyey in mar dhow uu horseedi doono dalka inuu ka dhaca burbur xooggan iyo dibadbaxyo ballaaran oo ay fulin doonaan muslimiinta ku nool waddankaas sida warbixinnadu ay intooda badan tibaaxayaan kanaalkan ayaa wararka marka uu tebinayo waxaa lagu eedeeyey inuu sameynayo kicin bulsho isagoona si cad mararka qaar u bartilmaameedsanaya muslimiinta kuna duraya erayo kicin kara dareenkooda ayay warbixintu leedahay arrimaha ugu horreeya ee lagu eedeynayo marka laga hadlayo kicinta muslimiinta ayay warbixintu waxay ku sheegaysaa in kanaalkan uu si cad u taageerayo maamulka gumaystaha yuhuudda isagoona muslimiinta ku dhaqan waddankaas mararka qaar ka qaadaya waraysiyo bahdil ku ah waxay warbixintu sidoo kale ay sheegaysaa in tiiviyada ka howlgala gudaha dalka ingiriiska ay badanaa sameeyaan falalkan balse qaab dahan ay u sameeyaan laakiin g b news ayay ku sheegtay warbixintu in intaas oo idilba uu ka duwan yahay muslimiintuna uu kula kacayo falal kicin kara dareenkooda sababna u noqon kara in waddanka ay ka dhacaan dibadbaxyo ballaaran oo burbur geysta markan iyo jariiradda xigta iyo xubinta wargeysyada sida uu nashriyey wargeyska iyo diicood axranood madaxa maamulka gumaystaha yuhuudda oo la soo taagay maxkamadda talaabiib iyo isagu isku muujiyey in si aad ah uu uga xun yahay maxaabiista ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada filistiin si uu u daboolo kiisaskii kale ee musuqmaasuqa ahaa ee maxkamadda loo soo taagay warbixintu waxay leedahay in benyamin netanyahu intii maxkamadda uu ku sugnaa inta badan uu isku muujinayey mid si aad ah uga xun maxaabiista ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada filistiin hadafkiisa ugu weyn ee uu u dagaalamayana ay middaas tahay isagoo aanan marnaba ka dhawaajin ayay warbixintu leedahay ajandaha uga degsan sidii loo soo badbaadin lahaa maxaabiista israa'iil jariiradda ayaa sheegaysa in falalkan oo idil uu benyamin netanyahu u sameynayay inta maxkamadda uu ku sugnaa si uu u daboolo kiisaskii faraha badnaa ee loo haystay uguna horraysa musuqmaasuqii ka dhacay xafiiskiisa iyo warqadihii dhowaan lasoo dusiyey dhanka kale golaha baarlamaanka yuhuudda ee knesetka ayaa sheegay in ilaa konton iyo kow xildhibaan ay u codeeyeen in baaritaan lagu sameeyo mar kale benyamin netanyahu si loo ogaado fashilkii ciidankooda ku yimid toddobadii oktoobar ee sannadkii taasoo ilaa hadda fadeexa aanan ka harin ay ku noqotay madaxa maamulka ee isugu yeera israa'iil guud ahaan inahaas ayaan ku soo afmeeraynaa xubinta oo aan maanta ku soo gudbinnay canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan imikan idinku wareejiyey suheyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها waa hagaag faransiiska ayaa doonaya inuu hoos u dhigo galangalka uu ku leeyahay qaaradda afrika haddaba warbixintan soo socota waxaa arrimahaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir faransiiska ee dhacdooyin isxigxiga oo lama filaan waxa uu kala kulmay waddamada dhaca galbeedka qaaradda afrika dowladdan ee muddo dheer buuxa ay saameyn muuqata ku lahayd inta badan qaaraddan hase ahaatee waxay u muuqatay mid saameynteeda hoos sii dhacday waxaa nufuudda iyo saameynta dowladda faransiiska ee waddamada afrika ay soo bilaabatay dhowr qarni ka hor waxaana mashruucan gumaysay sannadihii u dambeeyey si weyn uga hor yimid shucuubta waddamada dhaca galbeedka qaaradda afrika iyadoona isbeddelo xoogan laga dareemayo waddamadaasi saameyntii faransiiska ee qaaradda afrika ma aysan dhalan kadib jamhuuriyadda ama kacdoonkii faransiiska hase ahaatee joogitaankooda waxaa tobanaan sano oo kasii horeeyey arrimahaasi iyadoona hanqaltaagga dowladdaas uu si rasmi ah u bilowday sannadkii kun lix boqol konton iyo sagaalkii kadib markii faransiiska magaalada sant lowes ee dalka senegal ay ka dhisteen deked ganacsi oo baris ku qaris ah iyagoona sheegaya in sidoo kale ay soo dejinayaan dalagyo raashiin ah hase ahaatee waxaa durbadii balbalaariyey mashruucii iyagoo soo kordhiyey howlaha faafinta kirishtaanka iyo sidoo kale xariga dadkii ku dhaqnaa dalkaasi senegal iyo in la iibiyo dadka iyagoo la adoonsanayo ilaa ugu dambeyn dekadda magaalada sant lowes ay noqotay halka uu ka bilowda mashruuca ballaaran ee faransiiska oo ka damacsanaa qaaradda afrika wixii xilligaas ka dambeeyey wuxuu faransiiska uu saameyntiisa ku fidiyey wax ka badan labaatan dowladood oo dhaca qaaradan kuwaas oo awood u adeegsaday si uu gumaysi toosa ugu qabsado dhulkooda hase ahaatee waxaa haysashada faransiiska ee marba marka ka dambeysa sii kale furfurmaysay sababo ku aadan saameynta waxay ugu yeeraan dagaalkii labaad ee duniyada iyo isbedelo ku imaanayay xukunkii faransiiska bariis waxay ku khasbanaatay in ay aqbasho madax banaanida dalal badan oo ka mid a kuwa afrikaanka gaar ahaan intii lagu guda jiray lixdamaadka qarnigii lasoo dhaafay dhanka kale faransiiska oo dareemaya caqabadaha uu wajahay nidaamkiisii gumaysiga ayaa dhanka kale isku dayay in uu xigsado saameyntiisa ku aadan waddamo dhowr ah isagoo adeegsanaya qaab ka duwan siyaasaddii hore wuxuuna dowlado ka mid a kuwa madax banaanida qaatay uu la galay heshiisyo siyaasadeed kuwa arrimaha dhaqaale iyo sidoo kale dhaqanka waxaana sii dheer kuwa uu la yeeshay cilaaqaad la xiriira isfaham dhanka amniga iyo militariga kuwaas oo si dhab ah uu maamulkooda gacanta ugu jiray faransiiska waxaana mararka qaar arrinkaasi uu fursad u siinayay in ay baris dalalkaas ku soo samayso faragelin militari iyadoo taageero ka helaysa hogaamiyaal iyadoo u dhow sida ka dhacday afrikada dhexe cote devawar tashaad iyo dalka maali hase ahaatee xidhiirkaas ma uusan qaadin wakhti dheer maadaama ay sii xoogaysanaysa diidmada iyo ku qanacsanaan la-aanta ay sida cad u muujinayeen shucuubta dalalkaasi kuwaas oo kasoo horjeestay faransiiska islamarkaana u arkay in uu ka dhigan yahay sii jiritaanka nidaamka gumaysi ee dalalkooda iyo xoojinta kala qaybsanaanta qaaradda afrika xilli dhanka kale ay sare usii kacayso saameynta shiinaha iyo dhaqdhaqaaqa ruushka ee qaaraddan kuwaas oo dowladaha reer galbeedka kula loolamaya qaaradan afrika ruushka iyo shiinaha waxaa labaduba ay saameyn sii kordhaysa ku yeesheen qaaradda iyagoo adeegsanaya istaraatiijiyado kala duwan sida maalgelinta dhaqaalaha iskaashiga militari iyo taageerada siyaasadeed dhanka shiinaha marka laga hadlayo wuxuu noqday mid ka mid a waddamada dhaqaale ahaan iyo ganacsiba door muhiima ku yeesha qaaradda afrika dhankeeda dowladda ruushka waxay xusul duubanaysaa in ay soo ceshato saameyntii ay muddo dheer ka hor ku lahayd qaaradan wixii ka horreeyey fatradii suufiyeedka waxaana ku tiirsan tahay istaraatiijiyada dhowr ah oo ay doonayso inay ku xoojiso saameynta ay ku leedahay waddamada dhaca qaaradda afrika ruushka ayaa xoogga saara arrimo la xidhiira iskaashiga militariga heshiisyada dhaqaale diblomaasiyadda siyaasadda iyo maalgashiga macdanta iyo ilaha muhiimka ah inkastoo ruushka iyo shiinaha iska kaashadaan arrimo caalami ah haddana waxaa labaduba ka dhexeeya xifaaltan adag oo la xidhiira saameynta ay cid weliba doonayso in ay ku yeelato waddamada qaaradan hodanka ah ee dowladaha bari iyo kuwa galbeedkuba ay ku loolamayaan gurashada khayraadkeeda si kastaba xilli ay labadan dowladood ku guulaysanayaan fidinta saameyntooda ee qaaradda afrika waxaa dhanka kale faransiiska ay ciidankeeda ka saartay maali bishii agosto ee sanadkii labada kun labaiy labaatanka kadib markii uu isfahmo dhanka cilaaqada uu soo kala dhex galay iyada iyo militariga gacanta ku dhigay talada dalkaasi dhammaadka isla sanadkaasi waxaa faransiiska ay ciidamadiisu baneeyeen saldhigyadii ay ku lahaayeen afrikada dhexe kadib markii baariis xukuumadda bangi ku eedeysay in ay ku lug yeelatay olole ka dhan ah faransiiska oo ay hoggaanka u heysay dowladda ruushka waxaa ku xigay dalabkii burkina faso ee ku aadanaa in faransiiska isaga baxo dalkaasi sanadkii lasoo dhaafay labada kun saddex iyo labaatankii intaas kuma joogsan ee waxaa ku sii xigay tallaabadii kun iyo shan boqol oo ciidamo faransiis ah ay uga baxeen dalka neger dhammaadka sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex iyo labaatanka kadib markii uu dhacay inqilaab militari oo la sheegay inay gacan ka geysatay dowladda ruushka si ciidamadii faransiiska ee kuwa amerikaanka loogu cadaadiyo in ay isaga hololaan dalkaasi isla xaaladahaasi kuwoodii ugu dambeeyey waxay ahaayeen azamaadkii faransiiska uga yimid dalalka jaad iyo senegaal waxaana dowladda koowaad oo ah tashaad ay si kadiisa usoo afjartay heshiiska iskaashi ee dhanka difaaca kaas oo kula jirtay faransiiska waxayna soo saartay dalab ah in ay dalkaasi isaga guuraan ciidamo lagu qiyaasay kun askari oo faransiis ah dhanka senegaal wuxuu madaxweynaha dalkaasi baasiru diomayi uu joogitaanka faransiiska ee dalkaasi ku tilmaamay mid ka hor imaanaya madaxbannaanida qaran ee dowladdiisa arrinkaas oo lagu sheegay in uu gogol xaarayo soo afmeridda saameyntii faransiiska ee dalkaasi xilli ay hoos usii dhacayso saameynta faransiiska dhanka kalena sii xoogeysanayo codka diidmada ee joogitaankiisa ayuu madaxweynaha faransa emmanuel macron wuxuu ergey u xilsaaray diyaarinta warbixin ku aadan qorshaha gebi ahaanba hoos lagu dhigayo tirada ciidamada faransiiska ee ku sugan guud ahaan afrika si looga dhigo lix boqol oo askari kuwaas oo dabcan laga soo reebayo tirada guud ee askartii joogtay oo lagu sheego laba kun iyo laba boqol oo askari si kastaba dib u dhacyada faransiiska uu ka wajahayo afrika waxay fursadaha u buuxinayaan dowladaha shiinaha iyo ruushka kuwaas oo markan si aada ugula wafidsanaya waddamo ka mid ah kuwa uu soo faarujiyey faransiiska iyo kuwo kale oo iyana ka mid ah qaaradda afrika بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii afartan iyo afaraad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada oo ah laabo halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون تاريخ فكم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqadii afar iyo afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaad almuslimiin xalqadan waxa uu qoraagu kaga hadlayaa falsafaddii gariigga gariiggu waxay lahaayeen falsafad ilaahnimo iyo caqiidooyin marnaba aysan suuragal ahayn inay soo guda gasho qushuuc lagu qushuuco cibaadooyinka iyo isdhuldhig ilaahay la isku dhuldhigo bal taa cagsigeeda falsafaddaasi waxay ilaahay u diidaysay dhammaan sifaadkiisa waxay sidoo kale u diidaysay ficilka abuurista iyo amarka inuu isaga leeyahay falsafaddaasi waxay caalamka ku xidhaysay waxa ay ku sheegaan caqliga shaqeeya iyo cilmulfalaga sidaa darteed marnaba ilaahay barya ulama qasdi jirin waxna kama rajayn jirin mana aysan gargaar weydiisan jirin marka ay xaaladdu ku xun tahay marka haddii aan maqalno in dadka gariigga ah aysan ilaahay u qushuuci jirin ma la yaabayno bal waxaan la yaabaynaa haddii aan taa cagsigeeda maqalno waxaana saamayn ku yeeshay dadkaasi ku tiirsanaanta ay ku tiirsanaayeen adduunyada sida ay ugu tarax tageen iyo sida ay ugu mamanaayeen taalooyinka sawirada heesaha ay gariiggu u yaqaanaan fanka qurxan iyo sidoo kale hadalhaynta ay hadal hayeen dadkooda wax qora xorriyadda shakhsiga ee aan wax dabara ku xirnayn sidaa darteed fowdadii ayaa ku dhex faaftay akhlaaqda dadka gariigga waxaana dhacay kacdoonno shicaarkoodana wuxuu noqday daba orodka shahwaadka iyo inay isa siiyaan nolosha waddaniyaduna waxay ahayd mid la mid ah waxyaabaha laasimay dabiicadda dadka reer yurub iyadoo noqotay mid ku xooggan yurub marka loo barbardhigo aasiya waana mid dagaalkeeda iyo qabqabsigeedu uu aad uga taagnaa halkaasi lahardanka nolosha ayaana ah mid mar walba taagan waxaana keenaya dhismaha faraha badan iyo cidhiiriga ka jira mandiqadda iyo yaraanta kaabayaasha nolosha buuraha iyo webiyada ayaana ku hareeraysan yurub si gaar ah qaybta dhexe ee galbeed iyo qaybta koonfureed ee yurub dabiicadda halkaa ka jirtana ma aysan saamaxayn in laga dhiso boqortooyooyin waaweyn sidaa darteed waxaa ka dhismay boqortooyooyin yaryar aragtida siyaasadeed ee ka jirta yurub xilligii hore ma aysan ahayn mid dhaafsiisan boqortooyooyin ka dhisan mandiqado yaryar oo kooban tii ugu weynaydna waxay ahayd midda ka dhisan gariigga oo heshay tobannaan magaalo oo yaryar oo madax bannaan sidaa darteed layaab ma leh in dadka gariigga ah ay diin ka dhigtaan waddaniyadda ninka lagu magacaabo liiki waxa uu sheegay in fikradda waddaniyadda ay tahay fikradda mar walba awoodda ku leh gariigga jacaylka waddanka ayaa ahaa mid wax walba kala weyn dadka gariigga faylasuufka reer gariig ee lagu magacaabo arasdhaa daaliis ma uusan ku kaaftoomin jacaylka waddaniyadda iyo in walaha la siiyo oo keliya laakiin wuxuu yidhi dadka gariigga ah waxaa habboon in dadka ajaanibta ah ay ula dhaqmaan sida xoolaha oo kale fikraddaasina waxay si cad ugu dhex faaftay dadka gariigga ah qoraaga dhegaystayaal markanna waxa uu isdultaa ku samayn doonaa waxyaabihii ay la gaarka ahayd ilbaxnimadii ruumaanka ruumaanka ayaa beddelay gariigga waxayna kaga hormareen awoodda iyo nidaamka boqortooyada iyo isballaarinta dowladda iyo tilmaamaha ciidanka laakiin ma aysan ku gaarin cilmiga iyo falsafadda suugaanta iyo shicirka kuwaasoo gariiggu ahaayeen kuwa kaga hormaray ummadaha kale ruumaanku waxay ahaayeen kuwa wax ka qaatay culumta iyo falsafadda gariigga liiki mar kale wuxuu leeyahay gariiggu waxay lahaayeen dhaxal cilmi oo ballaaran oo marba marka ka dambaysay sii siyaadayay ruumaankuna waxay ahaayeen kuwa ciidan ah oo aan lahayn wax dhaxal ah ruumaanka waa looga awood badnaa dhankaas waxayna ku qasbanaadeen inay raacaan horumarkii gariigii looga adkaaday siyaasadda laakiin ku awood badnaa aqsaamta kale iyo aqoonta taariikhyahanadii ruumaanka ee horay waxay ahaayeen kuwa wax ku qora luuqadda gariigga luuqadda gariigguna waxay noqotay luuqad wax walba lagu alifo gariigga roomaanka kagama sarayn cilmiga iyo adabka keliya laakiin sidoo kale waxay kaga sareeyeen dhanka ilbaxnimada ruumaankuna waxay noqdeen kuwa ku dayda gariigga sidaas ayayna falsafaddii iyo thaqaafaddii gariigga ugu soo guurtay ruumaanka dhuuxana uga gashay ruumaankuna ma aysan ahayn kuwa wax badan ka beddelan dadka Griigga ah aad ayay isku shabbahayeen marka loo eego rumaynta ay rumaysnaayeen shayga la dareemi karo iyo ku talaxtagga qiimaynta nolosha shakiga diinta iyo dacfiga yaqiinta iyo isku dhaxyaaca ka jira caqiidada iyo fududaysiga nidaamka diinta iyo weynaynta qowmiyadda iyo jacaylka wadaniyadda intaasi waxaad ku dartaa ku tiirsanaanta awoodda ilaa heer la gaarsiiyey in la caabudo taariikhda waxaa ku cad in ruumaanku iimaan sal adag aysan rumaysnayn diintooda nidaamka diineed ee ku xooganaa ruumaankana ayaa ahaa shirki iyo khuraafaad kaas oo keenay shaki iyo isbarambar iyo dacfi iimaani ah mar kasta oo ay cilmiga horumar ka gaaraan waxaa kordhaysay sida ay u yaraysanayaan diintooda maalinkoodii ugu horreeyey ee xukunka ay qabteen waxay go'aamiyeen in ilaahyadooda aysan wax shaqo ah ku lahayn siyaasadda iyo arrimaha adduunyada qoraaga lagu magacaabo siisro wuxuu leeyahay marka ay kuwa heesaya ku heysayaan erayo muujinaya in ilaahyadu wax shaqo ah ku lahayn adduunyada dadku waxay ahaayeen kuwa u dheg raariciya oo u dhegaysta si nuglan ku jirto baadariga lagu magacaabo ogostiin wuxuu yidhi ruumaanku waxay ahaayeen kuwa ilaahyadooda ku caabuda kiniisadaha dhanka kalena ku jeesjeesa marka ay joogaan goobaha wax lagu jilo diinkii ay xambaarsanaayeen dadka ruumaanka waxay weysay awooddii ay ku lahayd nufuusta dadka rumaysan ilaa heer la gaaray in dadku ay ku dhiiradaan kuna jeejeesaan aalihadooda oo ay ihaanaystaan xilliyada qaar taariikhduna waxay inoo sheegaysaa in markii uu quusay markabkii imberadoorkii lagu magacaabi jiray ogostos inuu xanaaqay kadibna uu burburiyey sanamkii la odhan jiray nebton oo ahaa ilaahoodii badda dhanka kale markuu dhintay jerminikis dadku waxay rajmiyeen ilaahyadoodii oo ay wax u qali jireen sidaa darteed diintu wax saamaynah kuma lahayn akhlaaqda iyo siyaasadahooda mana uusan ahayn mid xeel dheer oo saamaynaya naftooda laakiin waxay iska ahayd caade la raaco siyaasadduna waxay dhigaysay in diinta loo haysto magac ahaan liikii wuxuu leeyahay diinta roomaanka waxay ahayd mid ku dhisan ee xasho keliyana ujeedkeedu ahaa ka shaqaynta badbaadada dadka iyo barwaaqadooda taas waxaa daliil u ah in roomaanka ay ka soo dhex baxeen boqolaal dad oo geesiyaal ah laakiin lama helayo hal qof oo adduunyada ka saahiday taariikhda roomaankana kuma arkaysid hal tusaale oo muujinaya in wax la isku huray ama tadxiyo la isku sameeyey haddii ay jirtana waxay ahayd mid ku dhisan wadaniyad waxyaabaha ay la gaarka ahaayeen ruumaanka ummadahana uga duwanaayeen waxay ahayd gumaysiga iyo aragtida maadiga ku dhisan iyo raadinta nolosha taasina waa waxa ay yurubta casrigan ka dhaxashay ruumaankii hore arrintan waxaa si fiican u tilmaamay caalimka muslimka ah ee jarmalka ah ustaad maxamed asad isagoo kitaabkiisa al islaam calaa muftaraqi turuq ku yidhi fikraddii ay ku dhisnayd imberaadooryadii ruumaanka waxay ahayd inay awoodda keligood haystaan ummadaha kalena ay danahooda u adeegsadaan waxayna ahaayeen kuwa wax weliba oo dulmiya u sameeya si ay nolosha heer uga gaaraan سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii afartan iyo afaraad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin xalqadan midda xigta ayaa noo balannaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ما ركعنا سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaas ii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها